ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada maamulka yuhuudda oo weli sii wada xadgudubyada ay ka geysanayaan deegaanada dhacdaanta galbeed iyagoo maanta qafaashay labaatan ruux taliska milatariga ee ciidamada maamulka yuhuudda oo xaqiijiyey in diyaarad daroon ah looga soo riday deegaan ka tirsan daanta galbeed toogasho ay ku dhinteen dad ameerikaan ah oo ka dhacday gobol ka tirsan gudaha dalka maraykanka in ka badan afartan ruux oo ay ku jiraan dad soomaali ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka koonfur afrika c i eda maraykanka oo bilowday qorshe ay ku soo jiidanaysa dadka ruushiyaanka ah si ay uga hesho xoga sirdoon iskana horkeento xukuumadda ruushka iyo dadkeeda waa maxay guulaha siyaasadeed iyo kuwa milatari ay kooxaha muqaawamada ka gaareen dagaalkii ugu dambeeyey ee la galeen yuhuudda qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya weli waxaa deegaano badan oo dhaca daanta galbeed ka taagan xiisad oo ka dhashay duqaymihii xoogganaha ee toddobaadkii hore diyaaradaha maamulka yuhuudda ka bilaabeen dhulka la haysto ee falastiin iyadoona lasoo sheegaya in ciidamada yuhuudda ay weerar ku qaadeen guryo ku yaala daanta galbeed halkaasna ay ka afduubteen tobannaan ruux aroornimadii hore maanta waxay ciidamada yuhuudda weerar ku qaadeen deegaano dhaca daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga sahyuuniyadda iyagoona dhaawacay ugu yaraan hal ruuxoo falastiini ah intaas kadibna qafaashay labaatan kale ilawareedyo falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga ay xoog ku galeen kaamka caqabatul jabri kaasoo ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah ayna si xun u dhaawaceen wiil dhallinyaro falastiini ah halka tobannaan kalena ay neefta ku dhegtay kadib markii ay askarta yuhuudda adeegsadeen suunta dadka ka ilmeysiisa taliska ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu sheeciyey in diyaarad daroon ah oo taabacsan milatariga lagu soo riday magaalada dhulkaram taasoo ku taala daanta galbeed war qoraal ah oo ay ku soo daabaceen bartooda twitter-ka ayay ku sheegeen in diyaaradda newnuuceedu ahaa iskayriid ay soo dhacday waxayna intaas ku dareen in lasoo uruuriyo haraadiga burburkeeda cabsina aysan ka qabin in la helo macluumaadkeeda isla markaana ay socdaan baaritaana ku aadan waxaa sababay soo dhicista diyaaradda maamulka yuhuudda ayaa diyaaradaha noocan ah waxay u adeegsadaan xog uruurin iyo inay kula socdaan dhaqdhaqaaqa kooxaha muqaawamada iyo sidoo kale dadka falastiiniyiinta ah marar badan waxaa deegaanada ku yaala daanta galbeed sidaanoo kale ugu soo dhacday diyaarado daroon ah kuwaasoo way leeyihiin maamulka yuhuudda qaarkood waxay u gacan galeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta dhanka kale tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa toogasho cusub oo ka dhacday qaybo ka mida dalka maraykanka taasoo lagu dilay dad ameerikaan ah booliiska dowladda maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan afar ruux lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay magaalo ku taalla gobolka new mexico ee gudaha dalka maraykanka dadka dhintay ayay sheegeen inuu ku jiro ruuxii lagu tuhunsan yahay inuu fuliyo weerarkan toogashada ah booliiska xukuumadda washington waxay sheegeen in ugu yaraan laba ka mid a askartooda lagu dhaawacay israsaaseyn ay la galeen ruux la sheegay inuu toogashada fuliyey tiro dad rayda ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkan ayaa sababay in albaabada la isugu dhufto tiro iskuulla ah oo ku yaala mandiqada waxaana weerarka uu sababay qalqal xooggan oo soo wajahay dadka deegaanka booliisku waxay xuseen inay baarayaan waxa ninkan ku kalifay inuu weerarkan qaado mana shaacin dalka uu ka soo jeedo fuliyaha weerarka waddamada reer galbeedka gaar ahaan dalka maraykanka waxaa si joogto ah kaga dhaca weerarada noocan oo kale ah kuwaasi oo galaafta nolosha dad badan oo ku dhashay dalkaas xukuumadda washington ayaana ku fashilantay wax ka qabashada toogashada sida maalinlaha ah uga dhacaya gudaha dalkeeda dhinaca kale ku dhowaad afartan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka koonfur afrika faafaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddanka koonfur afrika halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ku dhowaad afartan ruux oo ay soomaali ku jiraan shilkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa wuxuu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen laba baabuur oo bas ah kuwaasi oo ku socdaalaya waddada n two oo ah waddo weyn oo isku xirta deegaano ka tirsan gobolka western cape kaasoo dhaca dalka koonfur afrika inta la xaqiijiyey waxaa shilkan gaadhi ku dhintay lix qof oo ay ku jirtay haweeney soomaali ah oo la oran jiray raxme cismaan dhicisow halka sidoo kale ay shilkaasi ku dhaawacmeen soddon iyo laba qof oo dhammaantooda la socday gaadiidka isku dhacay waxaa la rumaysan yahay in dadka dhintay ay ka mid yihiin wadihii gaadiidka shilka galay sida ay soo wariyeen dad goobjoogayaal ah afhayeen u hadlayay booliiska ayaa dhankiisa yidhi warar aynu helnay waxay sheegayaan in goobta loo diray ciidamo ka tirsan booliiska kadib markii ay isku dhaceen laba bas markii ay goobta tageen waxay heleen midadka lix qof oo gaariga saarnaa kuwaasi oo qaba dhaawacyo kala duwan markii dambe waxaa goobta gaarayay shaqaalaha gurmadka degdega ah kuwaasi oo dhaawacyada iyo miidadka goobta ka daabulay gaariga baska ah ee shilka galay ayaa lasoo wariyey inuu kasoo ambabaxay magaalada kiptown ee caasimada waddanka koonfur afrika isagoona kusii jeeday magaalo xeebeed ku taala gobolka eastern cabe ugu dambeyn dowladda maraykanka ayaa qaadaysa tallaabo weliba oo ay isaga horkeeni karto dadka ruushiyaanka ah ayaa sidoo kale xukuumadooda waaxda sirdoonka ee xukuumadda washington ayaana sii xoojisay dadaalada ay ku doonaysay in dadka ruushiyaanka ah uga dhaadhacsiiso dusinta xogaha sirta ee dalkooda maraykanka ayaa si gaar ah u beegsanaya dadka ruushiyaanka ah ee kenya jabsan xaaladda xukunka madaxweynaha ruushka valadimir putin waxayna bartooda telegramka soo geliyeen muuqaalo lagu soo jeedinayo dadkaas muuqaalada ay baahinayso waaxda sirdoonka ee maraykanka ayaa waxa ay muujinayaan shaqaale dowladeed iyo haweeney haysata ilmo yar oo u muuqda kuwa ay haysato dhibaato xagga nolosha ah muuqaalada noocan ah ay dowladda maraykanka ku doonaysaa inay kusoo jiidato dadka mucaaradsan duulaanka ay dowladda ruushka ku qaaday dalka ukrein si ay uga hesho xogo sirdoon oo horseedi kara beegsiga xukuumadda moscow waxay waaxda sirdoon ee maraykanka samaysay webseet ay ku sheegtay inuu xaqiijinayo badqabka dadka soo gudbinayay macluumaadka sirta ah waxayna muuqaalada ay faafisay soo raacisay qoraallo tilmaamaya habka ay dadka ruushiyaanka ah usoo gudbin karaan xogaha ay hayaan waxaa si gaar ah loo beegsanaya dadka u shaqeeya dowladda ruushka sida kuwa ka tirsan hay-adaha sirdoonka diblomaasiyiinta saynis yahanada qolyaha ka shaqeeya arrimaha tiknolojiyadda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee xukuumadda dadaalka intaa leeg ayayna u maraysaa helidda xog weliba oo ay kula dagaalami karto dowladda valadimir putin sarkaal ka tirsan waaxda sirdoonka ee xukuumadda washington uu diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa xusay in ujeeddada arrinkaas ay u sameynayaan uu yahay in dadka ruushiyaanka ah ee la shaqaalaysiinaya ay siiyaan marinada ugu ammaanka badan uguna macquulsan si ay ula soo xiriiraan hay-adda c a da maraykanka dowladaha reer galbeedka ee uu maraykanku horboodayo ayaa ka daalay duulaanka ay kula jiraan dowladda ruushka waxayna marar badan dalkan saareen cunaqabateemo kala duwan balse waxaa muuqanaysa in dhammaan xirmooyinka cunaqabateemadaas aysan saameyn weyn ku yeelanin xukuumadda moscow maadaama ay heshay waddamo waaweyn oo maraykanku xifaaltan kala dhexeeyo kuwaasi oo ay iswadaarsanayaan dhaqaalaha iyo arrimo kale oo muhiim ah
الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo sida ay mujaahidiinta ku sugan furimaha gobolada abyan iyo shabwah u ciideen ciiddii lasoo dhaafay waxaa warbixinta filimka soo diyaariyey oo inoo soo jeedinaya mahad cubayd عيدكم نصر وجبر يا أسود لقن الغاصب درسا من حديد لو تهاني العيد بالسعد تجود لتضاهي قد رآني يرقى شهيد
waa muuqaal aada u qurux badan oo ay baahiyeen mujaahidiinta ansaaru shariica ah kaasoo soo gudbinaya nafurka mujaahidiinta halgankay ay kula jiraan murtasaqada imaaraad ku soo tababartay ee loo yaqaano xisaamul amni iyo sida ay u ciideen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jabahaadka kala duwan ee ka jira gobolada abyan iyo shabwah ee dalkaasi yemen filimkan oo soconaya muddo shan daqiiqo iyo sagaal sakin ah ayaa soo gudbinaya macluumaad badan oo ku aadan sida ay ciidulfitrigii dhowaan aynu soo dhaafnay farxadda ay iskula wadaageen mujaahidiinta weerarada istabajoogga ah ee ay la beegsanayaan maleeshiyaadka imaaraadku soo tababartay ee dhibaatada badan dalkaasi ku haya tababar ay qaadanayaan koox ka mid ah mujaahidiinta nolosha ay fursaanta alqaacidda ee faraca dalka yemen ku haystaan furimaha cisiga iyo mid ka mid ah mujaahidiinta ansaaru shariicah oo ka soo muuqanaya filimka isaga oo qaadaya nashiidada filimka saaran لو تهاني العيد بالسعد تجود لتضاهي قد رآني يرقى شهيد عيدكم نصر وجبر يا أسود لقن الغاصب درسا من حديد ugu horeyn wuxuu filimku ku bilaabanayaa takbiirta ciidda oo ay qaadayaan mujaahidiinta
هذه التكبيرات من ثغور العز من ذروة سنام الإسلام وقبته من الذين أوقفوا ساعاتهم على الجهاد بالقلب والجنان وبالدعوة والبيان وبالسيف والسنان هذه تكبيرات أنصار الشريعة من أبين العز وشبوة الصمود intaas kadib waxaa la arkayaa guutada qaraxyada ee mujaahidiinta ansaaru shariicah oo mina u aasaya gaari ay saaran yihiin maleeshiyaadka calowshoodu shaqaystayaasha ah ee loo yaqaano xisaamul amni kaasoo marayay tuulo ka tirsan gobolka abyan إنها تكبيرات من يذودون عن الحمى
sidoo kale inta uu filimku socdo waxaa kasoo dhex muuqanaya mid ka mid ah mujaahidiinta oo ilmadu ka qubanayso iyo koox ka tirsan mujaahidiinta oo tababar ku qaadanaya dhul buuraley ah ويتسابقون إلى الجنان تحت ظلال السيوف ويجسدون صور التضحية والفداء والصمود على أرض الواقع ليعيدوا للأمة مجدها وعزها الذين يؤمنون بصدق الوعد ويقفون على ذرات تلك الجبال يرتقبون بشارات النصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم muuqaalkan oo intiisa badan soo muujinaya siday u ciideen mujaahidiinta ayaa laga dheehan karaa siday ugu diyaargaroobeen ciidda waxaana lagu arkayaa cuntooyin kala duwan oo ay hab qurux badan u samaysteen iyo iyagoo dabaal iyo damaashaad ku dhex jira
انتشرت بهجتهم في صباح عيد الفطر المبارك ليشاركوا الأمة أفراحها بهذا العيد ويرسلون لها أطيب التهاني وبأحسن صورة عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم
تغنى والصمود لا يفي فيكم فقار أو قصير
ugu dambayntii waxaa filimka qeybihiisa dambe ka soo muuqanaya munashidka ay nashiidadiisu saaran tahay filimka oo qaadaya nashiidada تعود لو ترى طيافنا ضاق الصعيد أمة تشكو وأعياها الركود عزها يصحو وفي لبس جديد عندكم نحن ونجوانا تعود لو ترى طيافنا ضاق الصعيد عنكم الصبر تغنى والصمود لا يفي فيكم فقار أو قصيد عيدكم نصر وجبر يا أسود لقنوا الغاصب درسا من حديد عنكم الصبر تغنى والصمود لا يفي فيكم فقار أو قصيد عيدكم نصر وجبر يا أسود لقن الغاصب درسا من حديد لو أغص الفطر تفطير الكبود في جنان الخلد يصفو كل عين لو أغص الفطر تفطير الكبود في جنان الخلد يصفو كل عين لو أغص الفطر تفطير الكبود في جنان الخلد يصفو كل عين لو أغص الفطر تفطير الكون في جنان الخلد يصفو كل عيد عيدكم نصر وجبار يا أسود لقن الغاصب درسا من حديد لو تهاني العين بالسعد تجود لا تضاهي قدر أن يبقى شهيد
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay waxaa soo gebagaboobay wareeg ka mida iska horimaadyada joogtada ah ee u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojin lagu dhawaaqay taasoo lagu soo afmeeray duqaymo labada dhinac ay isweydaarsanayeen shan maalin oo xidhiir ah dagaalkan wuxuu bilowday kadib markii ay yuhuuddu weerar qorshaysan ku dileen saddex ka mid a hogaamiyayaasha guutada saraayal qudus oo ka mid a garabka milatari ee xarakada jihaadul islaami kadib muqaawamadu waxa ay ku dhawaaqday howlgal ay ugu magac dartay oo argudida kuwa xurta ah oo aan la mid ahayn dagaaladii hore ee dhex mari jiray yuhuudda iyo falastiiniyiinta gaar ahaana kuwii dhacay afar iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay sida ka muuqatay weeraradooda muqaawamadu waxa ay la soo baxeen taatiig ama xeelad xagga maamulka dagaalka ah mana jirin wax kala daadsanaan ah oo ka muuqatay qolka howlgallada sida laga soo xigtay qubaro milatari iyo hogaamiyayaal ka tirsan dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah ee xamaas iyo jihaadul islaami oo ah kuwa ugu tunka weyn kooxaha muqaawamada ee ka howlgalaya deegaanada jiida khaza inkastoo khasaare naf iyo maalba leh uu shacabka muslimka ee reer falastiin kasoo gaaray duqaymaha yuhuudda haddana siyaasadda ay adeegsadeen muqaawamadu waxa ay horseeday inay taageero uga hesho shacabka dulmidiidka ah ee reer khaza waxaana taasi caddeyn ugu filan markii xabajoojinta lagu dhawaaqay inay isku soo baxeen kumanaan qof oo taageero iyo garab istaag u muujiyey kooxaha wax iska caabinta guulaha siyaasadeed iyo kuwa milatari ay muqaawamadu ku gaareen dagaalkan laba ka tirsan hogaamiyayaasha muqaawamada ayaa isku raacay in falastiiniyiinta guulo wax ku ool ah iyo natiijo la taaban kara ay kasoo hoyeen dagaalkii ugu dambeeyey laguna fashiliyey damacyadii guracnaa ee ra-iisul wasaaraha yuhuudda ku doonayay inuu ku gaaro dana siyaasadeed iskana jeediya mucaaradka ridwaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee muqaawamada ayaa sheegay in sababta netanyahu uu dagaalkan usoo qaaday ay tahay inuu iska khafiifiyo xiisadaha siyaasadeed ee ka jira gudaha yuhuudda iyo cadaadiska daran ee uu kala kulmayo mucaaradka waxaa looga yaabsaday istaraatiijiyadda joogteynta gantaalada ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee heshiiska taasi oo keentay in xaalad deg deg ah la geliyay yuhuudda lixda milyan ah oo ay cadilantay noloshooda kuwaasoo aan godadka ka soo bixin ilaa daqiiqadihii u dambeeyey ee dagaalka hogaamiyahan falastiiniga ah ayaa intaa ku daray in horumarada kale ee dagaalkan ay ku xaqiijiyeen muqaawamada ay ka mid tahay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda uusan gaarin guushii dhalanteedka ahaa ee uu doonayey taasoo ahayd inuu dib u soo celiyo waxa uu ugu yeeray carqaladeynta jiidda khaza waxa uu intaa ku daray in guusha muqaawamadu ay qayb ka tahay joogteynta duqaymaha ay ku beegsanayaan dhammaan dhulalka ay yuhuudda xoogga ku haysato oo ay ku jirto magaalada talaabiib duqaymuhu waxa ay socdeen iyadoo diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda si raxanraxan ah usoo galayeen khaza kuwaasoo awoodi waayey inay beegsadaan goob ka mid ah meelaha laga soo tuurayay gantaalada muqaawamada muqaawamadu waxa ay kasbadeen khibrad dagaal oo ay ka faa'iideen iska horimaadyadii hore ee dhex maray yuhuudda iyo iyaga taasina waxay u sahashay inay horumariyaan waxqabadkooda dagaalka marka la eega qaabka ay uga falcelinayaan duqaymaha diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda waxa ay taasi ku xaqiijiyeen inay saameeyaan macnawiyaadka gudaha cadowga kadib markii gantaaladooda ay ka duseen islamarkaana ay fashiliyeen qalabka difaaca yuhuudda ee batriyootka iyo midka ay ugu yeeraan miqlaacu daa'uud gantaalada muqaawamadu adeegsadeen toddobaatan boqolkiiba ka mid ah waxa ay beegsadeen ahdaaftooda gudaha deegaanada yuhuudda xoogga ku haysato kuwaasoo saameyn taban ku yeeshay niyadda cadowga waxay sidoo kale geysteen khasaare baaxad leh oo soo gaaray maamulka iyo dadka yuhuudda ah iyadoo dhanka kale weeraradan ay sare u qaadeen macnawiyaadka dadka falastiiniyiinta ah marka la eego sida ay ula dhacsanaayeen weerarada ka dhanka ah yuhuudda haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ku sugan khaza ama kuwa ku nool daanta galbeed iyo halka loo yaqaano qadka cagaaran qoraa iyo muxallil siyaasi ah oo lagu magacaabo tictor xasaam ayaa sheegay in dagaalkii ugu dambeeyey uu soo bandhigay midnimada isku xirnaanta iyo iskaashiga ka dhexaysa muqaawamada haddii ay ahaan lahayd dhanka milatariga iyo siyaasadda intaba sidoo kale weeraradan waxa ay dunidu ku ogaatay wuxuushnimada yuhuudda kadib markii ay laayeen caruur iyo haween oo weliba ay beegsadeen iyagoo hurdaya sidoo kale waxaa lagu ogaaday sida uu maraykanka yuhuudda ugu garabsiinayo dulmi weliba oo ay geysato duqaymihii lagu laayay caruurta iyo haweenka kadib war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in yuhuudda ay xaq u leeyihiin inay naftooda difaacdaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله